wasaaradda haweenka arrimaha qoyska xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa waayadii dambe lasoo dhaafay waxa ay waday kor u qaadidda maamul wanaagga iyo dowlad wanaagga dowlad wanaagga waa erey micnihiisu yahay maamul wanaag waxaa loola jeedaa hanaanka dowladeed oo daafuran leh isla xisaabtan leh sharcigana dhowraya bulshada ay ka turjumayso horumar iyo cadaalad keenaya dowlad wanaagga waa tiirka ugu muhiimsan ee nabadda horumarka kalsoonida shacabka ee hay-adaha dowliga haddaba wasiirka wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland marwe cadar ismaaciil ayaa waxa ay ka hadashay dowlad wanaagga iyo weliba dhibaatada ay leedahay dowlad la-aanta halkudhigeenna wuxuu ahaa maalmahan inaan hormarino dadkeenna sida ay u dhadhamin lahaayeen macaanka dowladnimo mar hadday dowladdeennii naga burburtay oo dowladdii dhexe oo dowlad adag ahaan jirtay hadda waa lasi soo yabyabay dowladaha la sameeyey marka in laisdhadhansiiyo bal dowlad maxay tahay dowlad la-aanna maxay tahay haddaadan dowlad haysanin maxaa kugu dhacaya dhib ah maxaa la kulmi kartaa maxaa culeysoo ku fuuli kara haddaad dowlad haysatidna maxaa dareemaysaa maxaa helaysaa adeegii bulshada ma heli haddaad dowladda haysad amni ma heli cadaalad ma heli ma helaysaa maxay ahayd adeegyada ay bulshada ay u baahan tahay isla xisaabtan ma jiraa isla xisaabtan ma jiraa adiga shaqaalo dowladeedaad tahay mushaaraa qaadataa mushaarka aa qaadatid ma lagugula xisaabtamayaa shaqada aa qaban lahayd xalaal ma kuu yahay mushaarkaa qaadanaysid sababtoo a mushaarka waxaa u qaadata inaad shaqo qabanaysid soo maaha shaqada aa qabanaysid sax ma tahay sida lagugu talagalay dowladda ma ugu shaqaynaysaa mise corruption baa ku shaqaynaysaa ma waa iska jiiftaa gurigaaga shaqooyinkaaga maa iska haysataa mushaarka bisha makuu soo dhacaa waxyaabaha aan ka hadli doono oo aan maxay ahayday aan rabna inaan iska wacyigelinno waxaas waayo si kastaba ha ahaatee dadka soomaaliyeed ayaa waxa ay soo wajaheen dowlad la-aan badan iyadoona taas ay sababtay kadib burburkii dowladdii dhexe ee dalka waxa ay dadku hadda u baahan yihiin inay helaan wacyigelin badan oo ku aadan dowlad wanaagga iyo weliba horumarka dowladda in la dhadhansiiyo